alkhaamisu kii shanaad ee ka mida shuruuddii ansixitaanka jumcadu khudbataani laba khudbadood weeyo qablo salaati salaada horteeda wa arkaanuhumaa arkaanta ay leeyihiin labadaa khudboodna khamsatun waa shan xamdullaahi tacaala ilaahay oo la mahadiyo iyo wasalaatu calaa rasuulillahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay oo lagu saliyo wa lafduhumaa labadaa lafdigooduna mutacayinun midoo waajibay oo caynoobay weeye iyo walwasiyatu dardaaran bitaqwa ilaahay cabsihiisa loo dardaarmo walaa yatacayanu lafduhaa lafdigeeduna ma caynoobayo cala saxiixi saxiix haddaan qabanno wa hadihi halaathatu saddexdani arkaanun waa arkaan fi lkhudbatayni labada khudbadoodba ay leeyihiin waxa uu leeyahay sheekhu shardiga shanaad ee ay leedahay ansixitaanka jumcadu waa laba khudbadood al xadiidkii saxiixayn ibn cumar laga warinayay waxa u ahaa kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yakhdubu yowma aljumcati khudbatayn yajlisu baynahuma waxaa rasuulku sala allahu alay slam inuu khudbayn jiray maalinta jumcaha laba khudbadood oo u dhexdoodana fadhiisan jiray welibana waa inay ahaadaan qabla salaa salaada ka hor ijmaac ayaa loo hayaa rasuulka sala allahu alay slam ficilkiisuna sidaas ayuu ahaa oo labada khudbadood ayaa horreeyey salaaduna waa ka dambeeyeen rasuulkuna sala allahu calay wasalam waxa uu yihi salluu kamaa ra'aytumuuni usalli u tukada si ay aragteen anigoo u tukanaya ciidda iyadu waa ay ka dambeeyaan oo rasuulka ayaa sidaa samayn jiray laakiin jumcaha way ka horeynayaan mida labaad waxay yidhahdeen jumcada dee waxaa lagu gutaa jamaaco sidaa darteed ayaa loo dibdhigay si ay dadkii dambeeyey ee mutaakhiriinta ay u soo gaadhaan midda kale khudbadda jumcadu waa shardi bay leeyihiin shardiguna mashruudkiisa uu ka hormaraa daba arkaanta iyo tiirarka ay leedahay labadaa khudbadood waa shan ka ugu horeeya waa ilaahay mahaddiisa oo waa inuu qofka khatiibka ahi alla u mahadiyaa ka labaadna waxa weeye inuu ku ras inuu ku salliyo rasuulka sala allahu calay wasalam waxay leeyihiin waa cibaadada waxay u baahatay ilaahay xuskiisii marka ilaahay xuskiisii u baahatay kii rasuulkana waa u baahatay sidii aadaankaba aanay u kala haraynin iyo meelo kalaba iyo salaada iyo lafdigan haddaba xamdiga iyo salaadu labadaa lafdi waa mutacayin buuhi bimacnaa waa waajib oo waxyaalo kale laguma bedeli karo oo masalan xamdiga dee shukri iyo hanaa iyo laguma bedeli karo salaada lafdeeduna iyaduna waa caynkaa oo alfaad kale laguma bedeli karo ka saddexaadna waxa weeye alwasiya bitaqwa waa in loo dardaarmo dadka ilaahay cabsidiisa riwaaya muslimku wariyey ayaa tilmaantay ujeeddada khudbadda laga leeyahayna waa wacdi dadka la waaniyo iyo taxdiir iyo digid xumaanta looga digo waxaanu yidhi lafdigaa wasiyadu iyada ma waajibayo cala saxiix haddaan qabanno leanna ujeeddadu waxa weeye waa waano iyo in dadka lagu xambaaro ilaahay daacadiisa ka waxaa ku tusinaya oo kaafinaya wax alliyaaliyo wixii waano ku tusinaya ama ha dheer ama ha gaabno atiicu llah raaqibullah ilaahay dhowra ilaahay ateeca oo lafdigaa wasiya uun ayada ku gaar maaha haddaynu qowlka saxiixa qabanno muqaabilu saxiix uu leeyahy lafdulwasiya uusiikum inuu yidhaahdo ayaa la doonayaa iyo xamdiga iyo salaada ayaa looga qiyaasanaya waxaanu yidhi sheekhu saddexdan haddaba rugne saddexdanna aan soo sheegnay ee ilaahay mahaddiisa iyo ku salliga rasuulka iyo wasiyada ah taqwada ilaahay loo dardaarmaya waa arkaanun fi lkhudbatayn waa arkaan ay labada khudbadoodba leeyihiin ayda salaf iyo khalaf ayaa saa isku raacay khudbad halkii khudbad inay ta kale way ka soocantay bay leeyihiin waraabicuka afraadna qiraa'atu aayatin waa aayad akrinteed fii ixdaahumaa midkood aayad lagu akriyo waqiila waxaa la yidhi fil uulaa ta hore lagu akriyo waqiila waxaa la yidhi fiimaa labadooda lagu akriyo waqiila waxaa laa tajibu ma waajibayso walkhaamisu ka shanaadna maa shay weeye qaw calayhi uu ku dhaco ismu ducaa'in magac duco lilmu'miniina mu'miniinta loo duceeyo fi thaaniyati ta labaad waqiila waxaa la yidhi laa yajibu ma waajibaya baa la yidhi waxau leeyahay sheekhu ka afraad ee arkaantii khudba labada khudbadood ka midi waxa weeye qiraatu aaya waa aayad akrinteed aayad waa inuu akriyaa labada khudbadood mid ahaantood waa inuu akriyaa ama aayaddaasi wacdi hata ama wacida ama xuguna ma qiso midkay doontaba ha ahaatee aayad inuu akriyo ayaa idina loo baahan yahay mid ahaantood inuu akriyo leanna se u qaalibkaba le qirada khudbadda waa inaanay waxbaa la cayimin qiil baa wuxuu leeyahay tatacayan fi luulaa ta hore ayay ku waajibaysaayoo ta labaad ma gudayso qiil baa isna wuxuu leeyahay maxaa yeelay dee ta hore ayaa in la dheereeyo ku xaqle bay leeyihiin qiilkaas midna wuxuu leeyahy mefina labadoodaba waa caynobaysa waa waajibaysa midna wuxuu leeyahy laa tajibu midnaba ma waajibaysa waa iska sunna un rasuulkana sala allahu alay wasalam dee inuu qaaf akriyey ayaa sugnaatay ka shanaadna wuxuu noqonayaa yani wuxuu ku dhaco magac duco duco wax la odhan karo waa inuu ugu duceeyaa dadka mu'miniinta ah khudbadda labaad ayaanu noqonayaa maxaa ilaha ducadu dee xagga dambe ayay ku wanaagsan tahay qiil baa isagu wuxuu leeyahay laa yajibu ma waajibayo maxaa yeelay mar haddii aanay dee kayrulkhudba aanay waajib ahayn khudbadda kayrkeed khudbaddiina waa la mid maa iska shay sunaa laakiin waajib maa buu isugu leeyay wa yushtaradu waxaa la shardiyaa kawnuhaa ahaansheeda ayaa la shardiyaa carabiyatan ay tahay mid carabi ah muratabat alarkaani arkaantiina la kala tartiibiya ahalaathata ee saddexdii al-uulaa ee hore na la kala tartiibiyey wa bacda zawaali zawaalka dabadiina waa inay tahay waalqiyaamu istaag baana la shardiyaa fiihimaa dhexdooda in qadara hadduu karo waaljuluusu fadhi ayaa la shardiyaa baynahumaa dhexdooda uu fadhiisto wa ismaacu arbaciina afartan waa inuu maqashiiyaa oo iyana waa shardi kaamiliina oo dhammaystiran waxau leeyahay sheekhu waxaa la shardiyaa khudbaddu inay carabiya tahay yacni luqada carbeed waa inay ku baxdaa salaf iyo khalaf sidaas ayuunbay ku akrin jireen khudbadda iyadoo laga yaabo yacni dadkaa ay tukinayaan iyo meelaha ay joogaanba inay cajam yihiin oo aanay carabidii si fiicanba u garanayn sidaas ayaa lagu wada akrin jiray waxaanay leeyihiin waa dikri iyo xus la faral yeelay carabi ayaa loo shardiyey sida takbiiratulixraamka oo kale ayaa markaa carabidii shardi ugu noqonaysaa ka haddii ay suurtagal tahay barashadeedu dhammaantood waa ku waajib waajib fardulkifaaya ayay ku tahay oo haddii mid quri uu barto waa kaga filayin haddii aanu mid quri samayn bay leeyihiin waa caasigaroobayaan jumcana laguma lehe duhur ayay tukanayaan dhinac marka laga eegana runtii ayada ayaa xagga dareen ahaan ku wanaagsan xataa qofka aan garanaynin guud ahaan yacni in la wacdinayo oo wax la farayo o wax loo diidayo wuu garanayaa halkaa waxay leeyihiin inta haddaba waajibka un ahi waxa weeye waa inta arkaanta ah haddii uu shantaa arkaantaahun intuu dareeriyo saddexdaa masalan labada khudboo mid walba ay leeyahay hadduu intuu dareeriyo dabeetana oo afka uu garanayo dabada u qabto waa ku filantay ee waxay leeyiin waxa shardiga ahi waa inta arkaanta un kollaybana waxa wanaagsan ama ka hor ha loo turjume ama kadib ha loo turjume inay wada carabi ahaataa baa wanaagsan kaa waa inay carabi tahay muratabat alarkaani halaathati luulaa waana inay kala tartiibsan tahay saddexda rugni ee hore waa inay kala tartiibsan yihiin oo ilaahay mahadiisa ku bilaabo ku salliga rasuulka kadibna dardaaran ka uu ku xigsiiyaa oo si ay u kala horreeyaan waxaa kaloo ayana shardiga bacda zawaal inay tahay bacda zawaal intay cadceedu iilatay waa inay tahay leannu xadiis saxiixa ayaa tilmaamay in rasuulku salaada jumco tukan jiray zawaal markay cadceedu iilato waa in markaa khudbadiina xilligaa ay dhacdaa waalqiyaam fiihimaa in qadar waxaa kaloo la shardiyaa inuu istaago labadooda dhexdeeda yacni labada khudbadoodba waa inuu istaagaa haddii uu karayo rasuulka sala lla ala sl ay arrintaas ka sugnaatay haddii uu ka caajisana isagoo fadhiya ayuu khudbaynaya hadduu ka caajisana dee jiifka ayaabuu ku khudbadanaya si salaadii oo kale waxaa kaloo shuruudda ka mida aljuluusu baynahumaa inuu dhexdooda fadhiisto sida rasuulku sala allahu alay slam uu samayn jiray ee muslim uu wariyay labada khudba dhexdoodan way fadhiistaa xoogayna waa inuu ku xasilaa sidii fadhigii u dhaxeeyey labada sujuudood oo kale waa inuu fadhiistaa haddii masalan uu siibo fadhiyay oo aanu markii horeba taagnaynna waxay leeyihin waxa waajiba in lagu kala fasliyo oo lagu kala saaro xoogay aamusa ee idijaaca markaa la iman maayo waxaa kaloo ayana shardiga inuu maqashiyo afartan dhammaystiran macnaa dhammaystiran wuxuu uga jeedaa shuruuddii aynu soo sheegayna laga helay oo baaliq mukallafiina oo degan oo fayow yani waa inuu maqashiyo afartan dhammaystiran macnaa buuxa kaamilina waa inuu sawdkiisa kor u qaado arkaanta ay maqash u maqashiya leanna ujeeddadu waa in dadka la waaniyo diiwaanadana in la maqashiyo oo codka kor loogu qaado ayay keenaysaa waaljadiidu jadiidu waxa weeye annahu laa yaxrumu inaanay xaaraan ahayn calayhim guudkooda alkalaamu hadal wa yusanu waxaana la sunneeya al-insaatu aamus ayaa la sunneeya qultu waxaani haddaan nawaawi ahay al asaxu asax waxa weeye ana tartiiba alarkaani arkaanta tartiibinteedu laysa bishartin shardi maaha wallahu aclam waxa uu leeyahay sheekhu qowlka jadiid waxa weeye in aanay xaaraan ka ahayn dadka loo khudbaynayo inay hadlaan hal axaadiis ayaa tusisay inay bannaan tahay xadiis saxiixayn ayaa ku soo arooray oo anas laga warinayo oo yidhi waqti rasuulku sala ly sl khudbaynaya ayaa nin reer baadiyaalaa kacay markaasuu yihi yaa rasuul allah halaka almaalu wajaaca alciyaal maalkii waa halaagsamay carruurtii waa gaajootay abaar baa jirtay fadcu llah ilaahay noo bari buuli rasuulku dabeedna gacmaha ayuu kor u qaaday ilaahay ayaanu bari xagga inaga tusinayaan waxa weye dee rasuulku hadalkii kuma diidin aamus inuu waajib yahayna umuu caddaynin xadiid kale na maalin maalmaha ka mid a ayaa nin baa kacay markaasuu rasuulku ku yihi mata saaca saacadda qiyaamo waa goorma isoo khudbaynaya warasuuli macdata lahaa maxaad u diyaarsatay suli wax badan uma diyaarsanin laakiin ilaah iyo rasuulkiisa ayaan jeclay ciddaad jeclatay maceeda ayaad noqonaysaa ayuu yihi markaa rasuulku sala allahu alay slam markaa jadiid buu ina yidhi qowlka isagu qadiim hadalka wuu xaaraantinimaynayaa aamusna wuu waajibinayaa waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu ilaahay wuxuu marka qur-aanka la akhriyo dhegaysta oo aamusa ta waxaanay leeyihiin in badanoo mufasiriinta ka mida khudbadda ayay ku soo aroortay qur-aan ayaa lagu magacaabay waxaa qur-aanka loogu magacaabay yacni qur-aankii ayaa ku dhex jiro ay shamlinaysaa marka hadal markan khilaafkani uu ay isku khilaafsan yihiinna waxa weeye waa hadalka aan wax qarad yahoo ujeeddo weyne aanay ku xidhnayn weeye waxay leeyihin haddii ay ujeedda ku masalan qof dee indhalo oo meel kusii dhacaya ama wax cunayaan oo kale ama wuxuu dee qofku wax u sheegaya ama xumaan buu diidaya taasoo kale waa iska bannaan tahay bay yidhaahdeen laakiin markay isku khilaafsan yihin waa marka aan wax qarad iyo wuxu jeedaa midnaba aanay lahayn iminka waxaa masaajida ku batay dad dawarsanaya oo u soo gelaya un masaajida dawarsiga oo aan mar qurana istaagin mar qurana aamusaynin oo intaa iska dhex qaadayo oo loo yeedhayo oo loo dhiibayo marka wuxuu leeyahay jadiidi xaaraan kamaha hadal waxaana la sunneeya insaad inay aamusaana way iska sunna buu leeyahay qadiimna wuxuu leeyahay me waa xaaraan insaadkuna waa waajib nawaawi wuxuu yidhi waxaana dhi asax waxa weeye arkaanta in la kala tartiibiyaa laysa bishartin sharti maa hadalkii hore ayuu ka daba tegey maxaa ilaha iyadoon waxba la kala tartiibin ayaa maqsuudkii uu xasilayaa wacdi iyo waana ayuunbaa looga jeeday waanadii waa la helayaa ama salliga rasuulka ha la hormariyo ama mahadda ilaahay ha la hormariyo waanunbaa meeshan looga jeedaa waanadiina waa ku xasilaysaa waxna soo tartiibtaa waajibinaya lama hayo waladharu adhar waxa weeye ishtiraatu lmuwaalaati xidhiirin in la shardiyo wa tahaarat lxadai xadath in laga dahaaro yahayna in la shardiyo wey iyo walkhubhi nijaaso ishraatu lmuwaalaati yani in la shardinayo xidhiirin weeye wa tahaarat lxadath waxaa kaloo la shardiyaa xadath inuu ka daahiriyo qofkii iyo walkhubhi nijaaso wa satru cawrada asturitaankeeda ayaa ayana la sunneeya waxau leeyahy sheekhu adhar waxa weeye in la shardinayo xidhiidhin khudbaddii la xidhiidhiyo arkaanteedii labada khudboodna in la xidhiidhiyo khudbadda iyo salaadana la xidhiidhiyo maxaa yeelay dee athar bay ku leedahay xidhiidhintaasi yacni dadka qulubtooda inay soo jiidato khudbadda iyo salaaduna laba salaadoodoo la jamciyey oo kale ayay ka dhigan tahay taaniga adharka ka soo horjeeda wuxuu leeyahay laa tushtaratu lama shardiyo muwaalaadka maxayl ujeeddadu waxa weeye waa waano waanay ku xasilaysaa kelmado kala tagsan buu leeyahay so waxaa kaloo la shardiyaa tahaarat lxadath waa inuu qofkan ka daahir yahay khudbaynayaa xadath kii weynaa iyo kii yaraaba walkhubhi iyo nijaaso aan macfi ahayn maradiisa jidhkiisa meesha uu ku taagayay intuba wayna daahiriya cawradana inuu asturo ayaa ayana la shardiyaayo dee rasuulku sala la alay sl cawrada waa asturi jiray sidii salaadiiba cawrada loo asturayey wa tusannu waxaa la sunneeyaa calaa mimbarin khudbaddii mimbar in lagu akriyo ow murtaficin ama meel sarraysa wa yusallimu waa salaamayaa calaa man cinda almimbar mimbarka agtiisa cidda ku sugan ayuu salaamayaa wa an yuqbila calayhim inuu soo qaabilo ayaa la sunneeyaa idaa sacida marka uu koro wayusallimu wa yusallima calayhim dabeedna u salaamo wayajlisu waafa wayajlisa u fadhiisto ayaa la suneeyaa huma yu'adanu intaa kadibna waa la aadaamaya waxau leeyahay sheekhu waxaa la sunneeyaa khudbaddii in mimbar lagu akriyo kaa shuruuddii ayuu inooga soo baxay halkanna mustaxabaadkii khudbadda ilahayd buu inoo gelaya rasuulka salalaas ayaa mimbar ku akri jiray min atibri ayaa la keenay waana irtifaac erey markaa inuu meel sare ku akriya ayaa la sunneeya mimbarkuna waa yani meesha loo dhisayo ama looxa ama dhismaha loo samaynayo ee khudbada lagu akriyaa mimbar la yidhaha weliba yemiinulmixraab mixraabka dhinaciisa midig inuu yahay ayaa fiican rasuulka sala allahu alay wasalam mimbarkiisuna saddex derajo ayuu ahaa saddex jaran jaro ayuu ahaa ama haddii aan mimbar lahaynina calaa murtaficin oo calaa mawdicin murtaficin meel sare inuu ku akriya ayaa la sunneeyaa hayle sidaas ayaa dee gaadhsiinta dadka la gaadhsiinayo sidaas ayaa u xeel dheer in dadkii marka uu meel sare khadiibkii taagan yahay ayuu hadalka ku wada gaaraya ta wuxuu leeya waa uu salaamayaa saddex salaamood bay sheegaan marka uu masaajidka soo galo wuu salaamayaa waxaa kaluu salaamayaa markuu mimbarka kusoo dhawaaday dadka mimbarka ag joogana waa uu salaamaya rasuulku salaadii ka sugnaatay baa leey marka uu fuulo mimbarkii ee khudbadii u soo jeestana inuu salaamo ayayana la sunneeya waxaa kaloo la sunneeyaa markuu mimbarka koro inuu dadka soo qaabilo oo dabeedna uu salaamo kadib salaamta waa fadhiisanaya uma yu'aadanu dabeedna waa la aadaamaya halkaa hortiisa ayaa lagu aadaamaya wa an takuuna inay ahaato ayaa la shardiyaa ayaa sunno abaan leeyahay baliiqatan khudbadii mid xeel dheer mafhuumatan oo la fahmaya qasiiratan oo gaaban walaa yaltafitu cuskana maayo yamiinan wa shimaalan midig iyo bidix toona daymoon maayo fii shayin minhaa shay khudbada ka mid a wa yactamidu calaa sayfin sayf ayuu cuskanaya ow casan ama ul wa naxwihi iyo wixii kula mid a wayakuunu juluusuhu waxaanu noqonayaa fadhigiisa baynahumaa labada dhexdooda uu fadhiistaa naxwa suurati likhlaas inuu ka akrin karo suurat likhlaas faatixa qul huwa allah waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la waxaa sunno ah khudbaddu inay tahay baliiqa mid xeel dheer bimacnaa mid fasiixa waa inay tahay oo erayadeedu ay fudud yihiin oo ay macan yihiin oo la fahmayo mafhuumo ah bimacnaa waa inaanay noqonin mid qariibo ah oo aan la garanaynin leanno haddii ay noqoto mid qariiba ama mid alfaad adag hadday noqoto dadka badidoodii kuma intifaacayaan cali bn abi aalib nabi wuxuu yidhi xaditu nnaasa bima yacrifuun dadka uga warrama waxa ay garanayaan oo waxaad jeceshiin in ilaah iyo rasuulkiisa la beeniyo qasiira inay tahay mid gaaban ayaa la sunneeya bimacnaa binisba lisalaa marka xagga salaada loo fiiriyo yacni inay ka gaaban tahay salaada ayaa la sunneeya rasuulku sala alay atiilu salaa waqsuru lkhudba salaada dheereeya khudbadana gaabiya salaadiisa iyo khudbadiisubana meel dhexaad ayay ahaayeen baa rasuulka sala allahu alay slam layidhi ka waa in khudbadii ay gaabnaataa oo salaada ay ka wasaysaa salaaduna ay waxoogay dheeraataa yacni sidaas ayaa rasuulka ama xadiid kale rasuulku sala alla alay slam wuxuu ku yidhi ninka khudbadiisa gaamiya salaadiisa dheerihiisa calaamo weeyaan ku tusinaysaa yani fiqigiisa iyo aqoonta uu leeyahay yani marka rasuulka sala lla alay slam la yidhi suuratu lqaaf buu khudbad ku wada akriyeyna oo dee waa kaa rasuulku dheereeye haddii la yidhaahdo bimacnaa waxay leeyiin waa marka xagga salaada looga waxay leeyiin salaadiisu marka ayna kasii dheeray marka adigu waxaa kale yani fuqahadu ay sheegaan haddii dee aanay jirin wax keena masalan haddii mawduuc dee aada u foolxuno zine iyo khamri iyo yani waxyaalo soo shaacbaxay haddii aanu qofku ku dheeran oona aada uga hadlaynin oo aan wax caaride aanu jirin yani waxay dhahan waxa wanaagsan in khudbaddu ay gaabnaato salaaddu ay dheeraato kolay dherarkeeduna malal buu keenaa yacni cajzi inay dadku luloodaan oo ay cajisaan mana daymoonaya buu ihi midig iyo bidix toona fii shayin minhaa yani khudbadda shay ka mida waa inaan midig iyo bidix toona aanu daymoonin ee waa inuu dadka uun qaabilsanaadaa waxaanu cuskanayaa buu yidhi sunanimo sayf ama ul iyo wixii kula mid a lannahu xadiid abu daawuud sanad xasana uu ku warinaya ayaa rasuulka sala allahu alay wasalam wuxuu sheegay inuu istaagay khudba jumce isagoo cuskaday ul ama qaws oo gacanta bidix inuu ku qabsa ayaa weliba wanaagsan bay dhahen waxaanu noqonayaa buu yihi oo sunno inuu noqdo fadhiga u dhexeeya labada khudbadood qadar laga akrin karo suurat likhlaas suuraddaa suuratulikhlaas qadar laga akrin karo ayaa fiican inuu noqdo wa idaa faraga markuu ka faaruqo khudbaddii sharaca almuadinu muadinkii wuxuu gudagelayaa fi liqaamati wa baadara alimaamu imaamkiina waa degdegayaa liyabluga almixraaba si uu mixraabka u gaadho maca firaaqihi ka faaruqidda uu muadinku ka faaruqaha qiimidda si uu u gaadho waa inuu degdega wayaqra'u fi luulaata hore aljumca suuradda jumca la yidhaha buu akriyaya wafi haaniyatina almunaafiqiin jahran suuradda munaafiqiin la yidhaah ayuu kor u akriyaya waxau yihi sheekhu marka uu dhammeeyo khudbaddii wuxuu gudagelayaa muadinkii aqiimidii imaamkuna waa inuu degdegaa si uu mixraabka u gaadho marka uu ka faaruqo oo marka uu khudbaddii dhameeyo waa inuu muadinkii uu gudagalaa aqiimidii isla markaa imaamkiina si dhaqsaa u degaa markaa dhammaadkii aqiimidda iyo mixraabisa soo taagiisi si ay u kulmaan waxay leeyihiin waa arrin iska sunno ah oo yani waxay xaqiijinaysaa taasi muwaalaadkii iyo xidhiidhkii khudbaddii iyo salaadda la xidhiidhinayay midda labaad takfiif ayaa ugu sugan loo fudaydinaya dadkii xaadiriinta ahaa waxaad moodaa runtii taa yani ufiqu sheegayay inay wadaadada in badani gees marsan yihiinuo mikrofonkaasunba qubqacdaasun lagu hanyay kadib waa soose dadkiiba istaagayaan oo iyagoo dadkiiba taagan yihiin ayuu dabeedna goor dambe uu aqiimaya salaadii waxaanu akrinayaa buu ihi ta hore aljumca suuradda jumca la yidhaha ayuu akrinayaa ta labaadna labadaba dee faatixada kadib ragcadda labaadna munaafiqiin ayuu ina dhammaantay akrinayay oo rasuulka ayaa sala allahu alay wasalam sidaa akrin jiray mararka qaarkoodna sabixisma rabbika laacla iyo halataaka xadiisu lkhaashiya ayuu akrin jiray qirada weliba jumcaduna waxa ay noqonaysaa jahl mid kor loo qaadayo faslun faslun fi laqsaali lmasnuunati fi ljumcati wa gayriha waxa u fasal yahay maydhayaalkii sunnaha ahaa jumco iyo kayrkeedba yusannu waxaa la sunneeyaa alguslu maydhasho ayaa la sunneeyaa lixaadirihaa kii xaadiraya ee jumcada tegayay ayaa loo sunneeyaa wa qiila waxaa likulli axadin qof kasta waa loo sunneeyaa wa waqtuhu waqtigiisuna min alfajri waaga ayuu ka bilaabmayaa wa taqriibuhu dhowayntiisa min dihaabihi tegitaankiisa ugu dhoweeya ayaa afdalu fadli badan ee fa in cajaza haddii uu ka caajizana tayamama waa gebagabaysanayaa fil asaxi asax haddaan qabano wuxuuli sheekhu waxaa la sunneeyaa maydhasho cidda loo sunneeyaana waxa weeye ciddii xaadiraysay ee doonaysay inay jumcada ka qayb gasho walow yaanay kuba waajibinbe ala rasuulku sala allahu alay slam wuxu lh jaa axadukum aljumca falyaqtasil marka midkiin doona inuu jumcada ka qayb galo uu tago ha maydha buud waxaa kaloo uu markaa ugu sii qaydayaa lixaadiriha qofka tegaya xadiid baa isna soo arooray odhanaya qofka jumcada ta- doonaya inuu tagay rag iyo dumar ha maydho qofkii aan teginna guudkiisa maydhasha may ahaanin saa darteed buu markaa lixaadiriha ugu qayday qiilku isagu wuxuu leeya yusanu likulli axadin qof kasta waa loo sunneeyaa ama ha xaadira ama yaanu xaadirin waa sidii ciiddii oo kale oo ciidda dee waxaa la suneeyadana in la maydho markaa kumay xidhnayn yacni qofka tegaya una qof waliba inuu maydho ayuunbaa ciidda la faray taas ayuunbay la mid tahay buu leeyahay waktigiisuna haddaba waxa weeye waa waaga dilaa ciisa ayuunbaa laga bilaabayaa waaga ama fajarka saadiqa arunta sheegaya ayaa laga bilaabaya maxaa yeelay axaadiis ayaa ku xidhay maalinta markaa ma banaana wixii waaga ka horreeya bay leeyihiin qaarna waxaa leeya me min nisfi lail habeenka bartankiisa yani waa laga bilaabi karaa marka haddaba axaadiis ayaaba ku tilmaantay yani inuu waajib yahay usuuljumcati waajibun calaa kulli muxtalim maydhashada jumcadu waajib ayay ku tahay qof kasta oo baaliqa axaadiis kale oo iyaduna amar ku soo aroortay oo maydha layni maalintaa jumcaduna way jirta wujuubka haddaba waxaa ka sarfinaya yani axaadiis ayaa ku soo artay rasuulku sala allahu alay slam xadiis yidhi baa jiro tirmidi warinayo man tawada'a yowma aljumca qofka weysaysta maalinta jumcada fabixa bimacnaa sunnihii ayuu qaatay wanacimat waana wanaagsanaatay waman iqtasala falguslu afdal qofka maydhana maydhashada ayaa u fadli badan buu yidhi ka yacni maydhashadii inay fadli badan tahay ayaynu halkaa ka fahmayna qofku wayse qurana uu iskaga gaabsan karo oo aanu waajib ahayn marka wuxuu yidhi isagoo loo dhoweeye xilliga uu shaksigu khudbadda tegaya ayaa sii fadli badan maxaa yeelay dee waxay ugu sii xeel dheer tahay ama ay ugu sii wanaagsan tahay maqsuudkii iyo ujeeddadii maydhashada laga lahaa oo ahayd qofku urtii xumayd iyo dhididkii iyo inuu iska sii suuliyo haddii uu biyihii ka caajiso xisan aw sharcan yacni wuu waayeyba araggoodiiba ama sharci ahaan buu uga caajiso waa heli karayaaye waanu ku maydhan karaynin oo jidhka ayaa waxa kaga sugan yihiin dhibaato tayamama fil asaxi asax haddaan qabanno wuu gebagabaysanaya biniyat lgusli yacni maydhasho niyadeed ayuu markaa u gebagabaysanayaa oo tayamumkan wuxuu u niyoonayaa inuu qusligii jumcada ka bedel yahay dee si uu u helay ayay leeyihiin fadiiladii oo maydhayaalkii kale ayaa la mid ahaa marka wuxuuna yidhi fil asaxie qowlka haaniga ee kasoo horjeeda wuxuu yahy laa yatayamamu ma gebagabaysanayo lianna almaqsuuda min algusli atandiif maxaa yile ujeedada maydhashaan laga lahaa isnadiifin iyo urtii xumayd in la yska tiro oo la yska jara ayay ahayd dee gebagabaysna ma faa'iideynayo taa marka waxba gebagabaysan maayo isoo kaas leeyahy wa min almasnuuni ka sunnaha waxaa ka mid ah yani maydhiga la suneeyey guslulciidi ciidda maydhashadeeda walkusuf iyo madoobaadkii walistisqaa'i roobdoontii waliqaasili lmayiti iyo kii meydka maydhay walmajnuuni kii waalaay walmuqmi caley iyo kii la miir daboolay idaa afaaqaa marka ay soo miiraabaan ay miirsadaan walkaafiri kaafirkii maydhiishadiisii weeye idaa aslama markuu soo islaamo iyo waaqsaaluljumcati jum xaji xajka maydhayaalkii uu lahaa waakaduhaa ka ugu adagina waa guslu gaasililmayiti maydka ka maydhay maydhashadiisa weeye uma aljumcatu jumcada ayaa dabeedna kusoo xigtaa wacakasahu alqadiimu qadiimna sidaa wuu cagsiyey oo wuxu uhi waxa ugu adag jumcada waxaana kusoo xiga dabeed maydhiga ka maydka maydhay qultu waxaan haddaan nawaawahay alqadiimu qadiim baa huna halkan adharu xoog badan warajaxahu laktaruuna culimmada intooda badanina ay rajaxeen wa axaadiiu wa axaadiidaa saxiixatun kaiira waa mid saxiixa oo fara badan walaysa liljadiidi jadiidi isaga uma sugnani xadiidun saxiixun di saxiixa uma sugnani wallahu aclam waxa uhi sheekhu maydhiyaalka la suneeyey waxaa ka mid ah guslulciid yani ciidda maydhishadeeda ciiddu ama ha ahaato ta weyn ee adxada ama ta yar ee fitriga midkay doontaba ha ahaatee in loo maydha ayaa la sunneeyaa dayaxmadoobaadka iyo cadceedmadoobaadkana in loo maydho salaadooda ayaa la sunneeya iyo roob doonta maxaa yeelay dee dadkii ayaa meelaha isugu imanaya oo sidii jumcadii oo kale weeye waxa kale oo iyadana ka mida maydhayaalka sunnaha qofkii maydka maydhay isa maydhasho ayaa loo sunneeya maydkaasi ama muslima midku doonaba ahaadee hade rasuulku sala llahu alay slam uxu man kasala mayitan falyaktasil qofka mayd maydha ha maydho waman xamalahu falyatawadda qofka qaadaana ha weysaysto ayuu yihi oo waxay leeyihiin culimada waman xamalahu ay araada xamlahu qofka doona inuu qaadaa ha weysaysto dahaaro uugu sugnaado oo dee salaadii iyo markaa u galo culimada qaar waxay leeyihin maya waaba qofkii qaadayba oo waxa suurtagala dee inay wax ka soo baxeen oo ay wax kaga dhaceen baa dhici karta ama qofka ay wax ka soo baxeen marka amarkaana waxaa dee sarfinayoon u waajibin rasuulku sala la alay sl xadis kale u ku yihi laysa calaykum fi min gusli maytikum guslun idaa qasaltumuuh yani guudkiina ma ahaanin maydhasho markaa maydkiina maydhaan waxaa kaloo iyana la soreeyaa maydhashada qofka waalanaiyo kala miir dooriya idaa faaqaa marka ay miyirsadaan ay soo miiraabaan iyagana maydha ayaa loo sunneeya ee aan dee inzaal iyo markaa aanay xilligaana iqmaha uu qofku ku sugnaayo junuunka iyo waxay leeyihin dee aan junuunna markaa aan iskuna ixtilaamin ee aan meyihii ka imanin gaalkii ayaa iyana maydhashada loo sunneeya markuu islaamo iyadoo islaamka dee la weyneynayo rasuulkuna sala la sl qays ibnu caasim iyo thumaamata ibnu wafaal ninkii la odhan jiray waa uu faray iyagana mana waajibin markaasoo maxaa yeelay kooxo soo islaamay oo aanu farin rasuulku maydhasho ayaa iyaguna laag waxaa kaloo iyaguna ka mid ah aksaalu lxaji xajka maydhiyaalkiisa ayaa iyaguna ka mid ah oo xajka maydhiyaalkiisu waa fara badan yihiin oo wuxuu inoogu keeni doonaa kitaab alxaj insha allah haddaba waxa ugu adag waa xagga maydhiyaalka waa maydhiga qofka maydka maydhay maydhashada qofka maydka maydhay ayaa ugu adag maxaa yeele waxay leeyihiin dee maydhashada maydka maydhidiisa laga maydhanayo waa la isku khilaafo culimada qaar baaba waajibiyey oo amarkaas ayaa ku soo arooray kadibna waxaa ku xigaa maydhashada jumcada ayaa dabeedna kusoo xigtay xagga fadli oo isaga lafdiisa waajibnimadiisa ayaa la isku qabtay qowlkaasina waa qadiim waa jadiid qadiim ayaa isagu sidaa cagsiyey oo wuxuu leey waxa ugu adag maydhashada jumcada waxa dabeedna ku xiga qofka maydka maydhay maydhashadiisa ayaa xagga adayga iyo yani sunanimada ka adkaanshe adkaanteeda kaas ayaa kusoo xiga nawowi wuxuu yidhi waxaan idhi qadiim ayaa halkan adharsan hunaa yani halkan wuxuu ugu qaydayaa inta qadiimku xoog badan yahay waa masaa'il kooban saa darteed buu hunaa halkan u leeyahay qadiim ayaa halkan xoog badan oo jadiid ka xoog badan oo ay rajaxeenna culimada intooda badan axaadiida may jumca mayditaankeeda kusoo arortay waa saxiix waana badan tahay jadiid isagoo halkan xadiis saxiix oo tusiya madaxa wallahu aclam laakiin taa waa lagu yar busheeye waxaa la yidhi dee xadiidka man hasala mayitan falyaktasil xadiidka tirmidi ibnu xabaan iyo ibnu sakan raggaas ayaa tasxiixiyey isaga lafdiisa markaa sheekhan raafici ee lahaa kitaabkan isagu muxarar isagu wuxuu yidhi akhbaaru ljumcati asaxu wa ahbatu buu isagu yidhi akhbaarta ku soo aroortay jumca meeshadeeda ayaa iyadu asax badan oo ka sugnaan badan markaa mumkin de waxa inaanu xadiidkan nawawi agtiisa aan sidaa loogu tasxiixinin wayusanu waxaa la suneeyaa tarkiiru ilayha ukalahaad ayaa la suneey iyo xilli hore jumcadii in la tago maashiyan xaala kowni maashiyan qofku uu yahay mid soconaya bisakiinatin xasilooni xaalu yahay mid ku dheehan wa an yashtaqila inuu isku shuqliyo ayaa la suneeyaa fii ariiqihi iyo waxduurihi wadadiisa iyo marka uu dee xaadire u goobtii tagaba biqiraa'atin akrin ow dikrin ama dikri inuu isku mashquuliyo ayaa wanaagsan walaa yatakhataa kana tallaabsan maayo dadka qoorahooda waxau leeyahay sheekhu waxaa sunno ah in loo kallaho oo xilli hore la tago ayaa la sunneeyaa jumcadii cidda loo sunneeyaana waa ciddii aan cudurdaar lahayn ama aan imaamka ahayn imaamkayda waxaa la yidhi inuu xilligaasun yimaado marka laadimown inuu yimaado ayaa iyada fiican ba layidhi dee rasuulka sala la alay ayaa sidaa samayn jiray bay lahay iyo khulafadii ka dambeysay ee qofka dee cudurdaar kale masalan hadduu xilligaasii weyse qaato aan weysadiisii aanay ku samayninna dee xilligaa u dhown inuu weyse qaato oo u dabeedna tago ayaa u wanaagsan si dee dadkii ay majaalistii meeshii fadhiisanayeen ay usii qabsaan oy salaada u sugaan xadiis saxiixaynna wuxuu ku saaray bukhaari iyo muslim rasuulku sala allahu alay slam yidhi albaab kastoo albaabada masaajidka malaa'ig ayaa taagan maalinta jumcada oo qoraya midba midku ka horeeyo qofka markaa maydha maalinta jumcada maydhashadii jumcada oo kale dabeetana saacadda hore tagaa waxa uu ka dhigan yahay neef geela qof bixiyo oo kale qofka saacadda labaad tagaana qof neef loo abixiyey oo kale qofka saacadda saddexaad tagaana qof wan geesale dhaweey ilaahay ugu dhawaaday oo bixiyey oo saqasay kale ayuu ka dhigan yahay qofka saacadda afraad tagaana qof digaagad yani sadaqadaysto ilaahay xaggiisa ugu dhawaaday ayuu ka dhigan yahay qofka saacadda shanaad tagaana qof yacni xabad beed ah bixiyey oo dhaweeye ayuu la mid yahay imaamku markau soo baxuu yimaadana malaa'igtii waa soo xaadiraysaa ayaga oo dikriga dhegaysanayo suxuftii iyo xaashiye ay wax ku qorayeen way laabayaan markaa intaa ka horeysa ayuun bay wax sii jirayaan kasaa darteed ayaa loo suneeyey in xilli hore loo tago maashiyan xaala kowni wayustaxabu an yatiya ilayha maashiyan waxaa kaloo la sunneeyaa yacni inuu luku taga hadduu karo oo aanay dhibaato ku ahayn inuu qofkii luku tago ayaa wanaagsan maxaa yeele iyadana qofka dee maydho ee ka laha ee aan waxba sii fuulna imaamka u dhawaada yacni ajri weyn inuu leeyahay ayaa iyana xadiisu tilmaantay bisakiina weliba xasilooni inuu ku socdo ayaa la sunneeyaa goorta uu sakiinadii xasiloonida ku soconaya waxay leeyihiin waa marka aanu wakti uu ka cidhiidinayn haddii aanu ka gaadhaynin dee ha iska degdego leannahu rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yihi markaa salaada doontaan inaad tagtaan facalaykum bisakiina waxaa guudkiina ahaaday xasilooni jumcadana ku gaar maahae waa salaad kasta oo qofku uu qastinayo daba aayadan alla leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu idaa nudiya lisalaati min ywmi ljumucati fascaw ilaa dikri illah kuwaaliya nebi rome marka salaada jumce loo dhawaaqo u orda ilaahay xuskiisa waxay leeyihiin waa taga unbaa looga jeedaaye dee sacyiga loogama jeedo dhababaceeye ee waxaa loo jeedaa un taga markaa sacyi dee waana socodna waa lagu magacaabi karaa cadwi iyo ordna waa lagu magacaabi karaa markaa sunnihii baa caddeeyey bay leeyihiin in socod iyo tegid un looga jeede aan waxba carar looga jeedin waxa kale oo la sunneeyaa inuu qofku isku shuqliyo intuu sii socduu waddada hayo iyo marka uu xaadiriw goobtii tago inuu qur-aan akhris isku shuqliyo iyo ilaahay xuskiisa ama ilaahay xuskiisa ayaa wanaagsan oo rasuulku sal l slm malaa'igtu waa u ducaynaysaa midkii intuu majliskiisaa fadhiya waxaa odhanaysaa ilaah ugu dembi dhaaf ilaah u naxariiso midkiina salaad ayuu ku jiraa inta ay salaadu xabisayso ee ayadu ay hayso ayada unu fadhiyo walaa yatakhataa waxaa la sunneeyaa inaanu ka tallaabsanin dadka qoorahooda ee hadduu habsaamo uu halka uu soo gaadho u fadhiisto leanna rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi wuxuu arkay rasuulku baan leeyahay nin ka tallaabsanaya dadka qoorahooda dabeedna wuxuu yihi ijlis faqad aadayta waanayta yacni wuxuu yidhi waa dib dhacdo dadki in dadkii baa dhibto waa dib dhacdaye ka fadhiista bu yihi halkaagaasun fadhiiso ka waa karaaye bay culamada qaar qadna waaba xaaraan baabay yidhaahdeen marka waxay yidhahdaan dadka qaar aan loo kalaysan ma jiro masalan imaamka oo kale isagu dee haddaan albaab xagga hore jirin waa iska soo dhex qaadi karaa isagu leanna dee xagga hore uu gaadhaya iyo haddii dee kuwa hore ay iska wada bannaan yihiin oo markaa dee tallaabsi iyo dhexmar mooyaane meelaha hore bannaan haddaan wax kale ku gaadhaynin kaana looma karaahiyeysto maxaa yeele dee qoladan laga tallaabsanayo ayaa iyagu gaboodfal sameeyey marka ay safkii hore oo madrhan iyagu ay mid dambe bilaabeen wa an yatazayana inuu isku qurxiyo ayaa la suneeya biaxsani hiyaabihi maryihiisa ka ugu fiican wa tiibun tiiba ayaa la suneeyaa cadar iyo udug wa isaalatu dufri cidida inuu iska suuliyo iyo wariixi urtii xumayd ayaa iyana la suneeya qultu waxaan haddana waa wahay wa an yaqraa inuu akriyo ayaa la suneeya alkahf suuraddaa suurat lkahfi la yidhaaho yawmahaa iyo walaylataha maalinteeda jumcada iyo habeenkeeda wa yughira wa an yughira inuu badiyo ayaa la suneeya adducaa ducada iyo wasalaata calaa rasuuli llahi sala allahu alay wasalam kusalliga rasuulka sala allahu alay slam uu ku salliyayo waxau leeyahay sheekhu waxaa la suneeyaa inuu qofku isku qurxiyo qofka jumcada tegaya biaxsani hiyaabi maryihiisa kuwii markaas ugu fiicnaa iyo tiib iyo cadar wixii uu heli kara inuu marsado ayaa iyana loo sunneeya rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi qofka maydha maalinta jumcada ee xidha marihiisa kuwa ugu wanaagsan ee cadar wixii uu hayo marsada dabeedna jumcada taga ee aan dadka ka tallaabsan luqumahooda dabeedna tukada intii ilaahay u qoro dabeedna aamusa marka imaamku soo baxay ilaa intuu salaada dhammaynayo waxay u noqonaysaa acmaashaasi dhaafid ama mid dhaafta waxa u dhexeeya isaga iyo jumcadii ka horreysay jumcadiina jumcadii ka horreysay wuxuu u dhexeeyey ayay noqonaysaa mid dembigii yaryara lagaga dhaafo weliba kuwa cadcad ayaa sii wanaagsan albisuu min hiyaabikum albayad yani ka xidha maryihiina kuwa cadcad waxay uguaa maryihiina kuwa ugu khayr badan kuwiina dhintayna ku kanfa ayaa xadiidka rasuulku sala allahu alay wasalam laga wariyey uu ku yidhi waxaa kaloo ayana sunnaa inuu iska suuliyo ciddiyihii haddii ay ku dheeraadaan timihii kadalik yacni inuu kalinkiladii iska tifo inuu shaarbihii iska gaabiyo inuu markaa tima yowgaa hoose inuu iska xiiro ayaa iyana la sunneeya bimacnaa waxaa la doonayaa qofku yacni inuu wasakhdii oo dhan iska suuliyo wariix waisaalat riix inuu wixii urtahaa iyana iska suuliyo ayaa iyana la sunneeyaa liannahu isagii dee dadkuba waa ku dhibaato mudanayaan ka inuu biyo iskaga suuliyo iyo wixii kale kaga suulayaba ayaa la sunneeya waxau markaa nawaawi yidhi waxaan idhi anigu waxaa kaloo fiican in suuratu lkahfi uu akriyo habeenkaa jumcada iyo maalintaa jumcada inuu akriyana waa sunna leanna rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu inoo tilmaamay qofka maalinta akhriya suurat alkaafi inuu nuur weyn oo u iftiimiya labada jumco dhexdooda inuu helayo oo ilaahay siinayo markaa maalintii habeenkii kolba kii uu isagu haleelo ayuunbuu akriyaya waxaa kaloo la sunneeyaa inuu ducada u badsado maalinteeda iyo habeenkeeda sidee saacatul ijaabihii ilaahay u waafajiyo leanna rasuulku sala allahu alay wasalam jumcada isagoo ka hadlayay wuxuu uhi waxaa ku sugan saacad aanu waafaqin addoon muslimi isagoo taagan oo ilaahay weydiisanaya shay ilaa ilaahay waa siinaya yacni waktigeedana weliba gacanta ayuu ku ishaaray si isagoo yaraynayo oo kale markaa culimaduna aqwaal aada u tiro badan ayay saacatul ijaabaha ay ka yidhaahdeen oo midba meel ku dhuftay ibnu qayim aljawsi zaadulmacaadka waxa uu ku tilmaamayay laba qowlun in aqwaasha ay ugu xoog badan yihiin oo welibana ay sii kala xoog badan yihiin markaa labada qowl odhanaya midna waa intuu imaamku u fadhiisto ilaa inta salaada laga tukanayo intaas weeye saacatulijaaba xadiis baa xadiis baa iyaduna tilmaantay xadiidka qaarna waxay odhanaya ama qowlka labaadna uu yahay waa casarka saacadda ugu dambaysa casarka weeyaan markaa culimada qaar baa yidhi way guurguurtaa marba meel bay ka gashaa qaar baa yidhi ma waa la rafciyey oo maba jirtaba yani hadallo badan bay leeyihiin xilliyadaas ayuunbaa loogu rajo badan yahay oo wanaagsan in ducada lagu dadaalo iyo markaa inuu qofku ducada badsado iyo ku salliga rasuulka sala allahu alay wasalam uu ku salliyayo iyo iyaduna wanaagsan salaada rasuulka inuu badsado maalintaas ayaa fiican leanna rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ihi maalmihiina waxa ugu fad kuwa ugu fadliga badan waxaa ka mid a maalinta jumcada waxa badisaan ku salliga aniga igu salliyaysaan maxaa yeelay salligiina waa laysoo bandhigayaa buuli waxaa kaloo xadiis kale uu ku yihi rasuulku badiya yani salaada ay igu salliyaysaan habeenka jumcada iyo maalinta jumcada qofka igu salliya aniga mar qura ilaahay toban jeer ayuu ku salliyaya waxaana kiina idinku dhowi xagga ay igu kiin dhowi xagga jannada waa ka igu salaad badan buu le salliga ay igu salliyaysaan badsada ayaa iyadana xadiis ay kusoo aroortay markaa qofka salliga rasuulka sala allahu alay slam badsadana in hamigiisa markaa laga kaafinayo ayuu xadiis inoogu tilmaamay wayaxrumu waxaa ka xaaraana calaa diljumcati kii jumcada u saaxiibka ahaa atashaaqulu inuu isku shuqliyo bilbayci iyo wagayrihi iib iyo keyrkii bacda shuruuci intii la gudagalay fil aadaani aadaan kadib bayna yaday alkhaiib khaiibka hortiisa bayna yadi lkhaiibi fain baaca hadduu iibiyo saxa waa ansaxayaa wayukrahu waana la karaahiyeystaa qabla alaadaani aadaanka hore baca zawaali zawaalka dabeed allahu aclam waxau leeyahay sheekhu waxa ka xaraana qofkii jumcada u saaxiibkaa bimacnaa jumcadu ay ku waajibaysay inuu isku shuqliyo iib iyo keyrkii yacni iib iyo cuquuddii kale inuu isku shuqliyaa xaraan ayay ka tahay intii la gudagalay aadaanka ee laga addimay khaiibku markuu mimbarka ku fadhiistay yani waa aadaanka labaad imakana intii aadaankii la gudagalay ee khaiibka hortiisa laga addimayay uu ninkii khudbaynaya ee mimbarka ku fadhiistay inuu isku shuqliya ayaa xaaraana iib iyo keyrkii xayla ilaahi wuxuu ihi kuwa aliya nebi rumeeyow idaa nudiya lisalaati min ywmi ljumucati marka loo dhawaaqo salaada maalinta jumcada ilaahay dikrigiisa u socda wadaru lbayc iibkana ka taga baa ilaha yidhi allah ayaa yidhi iibka ka taga nasku markaa iibka ayuu ku soo arooray waxyaalihii kalena waa looga qiyaastay maxaa yeelay cillada dee iibka loo diidayo baa in jumcada lagaga mashquulo waxaa la yaaliya wixii kale lagaga mashquulayo jumcaduna waa kuula mid haddaba haddii uu iibiyo ciddaa uu ka xaaraanta ahaa iibku hadduu iibiyo iibkiisu waa ansaxayaan iyo cuquudiisii kalaba ayay leeyihiin maxaa yeelay waxay yidhahdeen nahyigu dee macno ka baxsan caqdiga ayuu u noqonayaa markaa sixadii muu diidin sida salaada masalan daar aad dhacday ama jago aad dhacday oo kale salaada aad ku tukato sida dhulkan iminka dee dadka masaakiinta xaafadda daamin la yidhaha laga haystiya hawlwadaagee meel walba yacni dhulkaa la haysto ee qofku iska qabsaday ee daday lahaayeen ee looga horreeyey salaadaasi maadaam culimmadu waa ansaxaysaa laakiin wax alla waxa jiriy qofkaasi ku leeyahay ma jirto soo celi la odhan maayo iminka mar labaa tuko laakiin wax alla wax ajriya oo ou salaadaa ka helaya ma jiro mar hadduu goob u qasbi iyo xoog ku haysto uu ku tukado markaa tanna waa la mid bay leeyihiin yani culimmada qaar badan oo ayana qaba way jiraan inaan iibkaasi aanu guntamaynin oo qofka xoolihiisii markaa aada ku qaadatay shay baatil ah yani ummadda maanta yani islaamka sheeganaysaana waxaad moodaa inaanay ogeynba inaanay ogeyn baad moodaa oo aan aayaadka qur-aanka iyo xadiidka nebiga iyo waxaa fiqigu sheegaya aanay sooba gaadhinba leanna iyagoo islaam wada sheeganaya ayay haddana iska wada ganacsanayaan iyadoo la adimayo ilaahayna wuxuu yidhi marka salaada jumco loo dhawaaqo maalinta jumcada ilaahay xusgiisa u carara iibkana ka taga baa ilahay yidhi yani waxaad moodaa diintii in in yarun lagu xasriyey oo laga haysto in alla intii kalena addis ababa waxaa la igu tusay nin masaajid taga yani maalinta jumcada malaa lixda meelahaas ayuu tagaa meel mukhbaarad khamrigaana wuu haystaa oo wax kaleba kama ganacsado ilaahay wuxuu yidhi markaa aayadda marka salaada la dhameeyo fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illaah dhulka ku faafo ilaahay risiqiisa weydiista dadkii amarka ilaahay ku dhaqmayey qaar baa intay xidhaan markaasuna iyagu bayaac musirka la eegan jiray oo kule ribix iyo faa'iido la yaabnun baa ilaahay naga siin jiray dee hargeysada aynu joogno ayay ka dhacday nin hudheel weyn ku lahaa intaynaan qaxin ayaa wuxuui mar alla markaa la adimaabaan dheg ka siin jiray buuri waan xidi jiray ilmo yarun baa sii ilaalin jiray wuxuui waxaan soo bixi jiray dadkii oo hor tuban kuwii aan xataa tukanin oo hor tuban baanu iman jiray buuri mar kaba dabeedna waa lagu leefaa buuri hadda kuwii furnaa way iska furan yihin buuri oo dadkan taagane halkani hor tubani bal kuwan furanba geli maayaan anigun bay sii hor taagan yihiin buuri kuwii furnaa ee markii salaada lagu jiray ay u wada furnaayeen iyagoo u buuxdaabaan anigu xidi jiray oo aan raguxi jiray buuriba markaa walaalayaal yani haddii amarka ilaahay iyo diintu siday tahay loo raaco kunuusi fara badan baa laga helaya wuxu uhi waxaa la karayeystaa yani inuu qofkii isku shuqliyo iibka iyo waxyaalaha aynu soo sheegaynay qabla alaadaani bacda zawaal